أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa gaaray magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya si dowladdaasi uu ugu saxiixo heshiisyo lagu soo kordhinayo maanduuryaha qaadka ee la keeno dalka soomaaliya howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday kufaartii murtadiinta ayay xalay mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose iyo baay in ka badan boqol qof oo ka tirsan gaadiidleyda magaalada buurbuxle ee wilaayada islaamiga bakool ayaa dowladda inay loogu soo gebagabeeyey magaaladaasi xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay inay ku fashilmeen dagaalka ay xukuumaddooda ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah in ka badan laba boqol oo ruux ayaa ku dhintay kadib roobab daado wata oo ka da'ay dalka kenya munaasabad gebagabo u ahayd dowlo sharci ah oo ay iska kaashadeen maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayadaasi mujaahidiinta jamaacada jihaadiga ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro cagmarin ah kula wareegay deegaano istiraatiiji ah oo dhaca bartamaha waddanka maali
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay toddobiyo labaatanka shawaal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa gaaray magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya si uu dowladda kenya ugu saxiixo heshiisyo lagu soo kordhinayo maandooriyaha qaadka ee la keeno dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta horkanaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda ridada soomaaliya murtad xamse cabdi barre ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya si uu goobjoog ugu noqdo saxiixa ilaa toddoba heshiis oo ay wadagalayaan kooxda riddada iyo dowladda salibiyadda ee kenya oo uu ugu horreeyo heshiiska qaadka iyadoona maalmihii ugu dambeeyey nairobi ay ku sugnaayeen guddi farsamo oo ay shalay ku biireen wasiiro ka tirsan xukuumadda riddada dowladda siliibiyadda ee kenya ayaa horey usii shaacisay in toddobaadka koowaad ee bisha mey ay kooxda riddada soomaaliya la gelayaan heshiis rasmi ah oo la xidhiira arrimaha maandooriyaha qaadka si ay u xaqiijiyaan faa'iido dhaqaale una abuuraan hannaan ganacsi oo qaad ka quseeyo xogayaha beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dowladda kenya ayaa sheegay in qaadka uu lafdhabar u yahay dhaqaalaha degmada miiro kooxda riddada soomaaliya ayaa horey oo la heshiisay dowladda riddada ee turkiga iyadoona ku wareejisay kheyraadka badda iyo bariga soomaaliya dowladda riddada iyo maamul goboleedyada ay ka dhisatay waddanka ayaa ka siman mashruucan heshiiska ay la gelayaan waddamada dariska la'a soomaaliya si gaar ah waddamada ay ciidamadooda qaybta ka yihiin duulaanka lagu soo qaaday dalkan muslimka ee soomaaliya mahadsanid abu xasaan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa xalay mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose iyo baay wararkana ka soo gaaraya wilaayada shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshaadka murtadiinta ku leeyihiin degmada qoryooley sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen xero askarta xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee wilaayadaas in ka badan boqol qof oo ka tirsana gaadiidleyda magaalada buurdhaxonle ee degmada waajid ee wilaayada islaamiga bakool ayaa dowladda in ah loogu soo gebagabeeyey magaaladaasi sida uu ku warramayo cabduqaadir maxamed rabaani dadkan oo tiradoodu gaarayso boqol iyo shan ruux oo ka mid a gaadiidleyda magaalada buurdhuxulle ee degmada waajid ayaa dowro lagu soo gabagabeeyey isla magaalada buurdhuxulle iyadoo ay si weyn oga faa'iidaysteen dhammaan gaadiidleydii dowrada loo qabtay dowradan oo socotay muddo toban maalmood ah ayaa waxaa lagu qaatay duruus ay ka mid ahaayeen alwalaa walbaraa muxaadaraad ka hadlayay waaqica jihaadka iyo guulihii ugu dambeeyey ee ay muslimiinta kasoo hoyeen dagaalka ay gaalada kula jiraan mucalimiin iyo mashaa'ikh ay ka mid yihiin sheekh maxamed garaar iyo sheekh yacquub ayaa ka qayb galay gunaanadka dowrada iyagoo halkaas kelmado boogaadin ah uga jeediyay gaadiidleyda inta ay socotay munaasabada gunaanadka qaar ka mid a ardayda ayaa soo bandhigay wax ka mid a duruustii ay ku qaateen dowrada bismillaahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ee mayba baroogna geedka buuroonla beryaalkanba maynii soo tahay duuro oo tumiitoodaba bila maybu aha shawaal tumiitoodabadii ayaani bilawati insha allahu ilaahay maybu aha kamahadsan tanin gebagabaawi kutaabkuna gaadanina maybabaha ee alwalaa walbaraawa fi lislaam yahay maybaba kabaranay anigaaladana lafkugooy muslimiintana la hariiri eedi eed maybaba ahaay kutaab u manfacaad wiil leeyahay oo bulshadu walan anfacay unoo anagaadidleydi buuronle eed iyo eedamayba walan faangni dadkanin gabangaabine eedan kamaadsanyin ilaahay subxaana watacaala kamaadsan kubaadija ma odsadaan mar walba bala kananaga maybwa ileen walan faanyi daraadayti la bilaaway mugdibadan hadlaka jari hata dhalinyarada eeda walan faamen insha allahu tacaala ilaahay inti kaadati inti baratay maybwa amal fadlika weela may mahadnaqaane allihina abuuri iyaan mahadnaqaan allahaasoo neemooyin fara badanna sii neemooyinshii fara badan oo dhan badan taabadaayan haddii amni nagad haddii aafimaad nagad dhanaba kasta taabadaayan allahaasa mahadnaqaan xarakatul shabaab almujaahidiin guud ahaan oo kitaabkan haniin dhiibtii oo niinsheentii magaalada hatuunka noon oo gaar ahaan buur oon dheeraw gabagabada dowradan ayaa waxaa munaasabada ka hadlay sheekh maxamed garaar iyo sheekh yacquub xafidahumallah kelimada kooban ma insha allahu tacaala dardaarhan jeediyey ardaydii dowladda ku faa'iidaysadeen duruus badana la qaadadi oo duruustaas inka wiinta alwalaa walbaraa inka wiinta marka mayse fayle liin baraday oo sakhaas ee weliba liin daraasayey qofka muslimka eh waajibka usa saaran oo ku saaran mawqifka usa ku suri ma lahay wali gaale eh oo diinta islaamka banaanka ku eh mawqifka usa ku suri ma lahay iyo si usan ku beri nagada lahay si usan naco lahay si in gooyo lahay si in colaada ii fadi si in la tacaamulo fadi haddii dagaal eta iyo haddii nabadgelyo etaba si in la dagama fadi mawqifkiisa hayaa baradi qof walbaba marka maybay dirdaar aha culambadan roogda oo ku damboytee ilaahay halku obsado ilaahay halki hirimo wali dadlag array diinkaay halka camal falo walaan xujo waa hodhow may waaha malha in sheegna meero korto walwalb walni sheegay lahdhaday dhatnada islaamamalka noolayay culmid walha sheegasay qur-aanka ilaahay yaalay axaadiis nabada yaalay hodhow baxsad iyoonay beenbeema yaallo warkana rungaha ilaahay ilaahay waman asaqu min allaahi qiilaga ilaahay subxaana wa tacaala waleera ilaahay kukurun badan nimayo waman asaqu min allahi xadiitha sheekalani sheega ilaahay kukurun badan war ilaahay sheeg war kudaba kooye jare ilaahayna salin liya ha awal hoosaneys fiirineena mii ismiisaagnen lan walba hate dhalinyari liya walada ka kooday wal wakiikeey wal dareeray lakakadagnay dowradan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bokool uu dardargelinayo dowraadka lagu soo kobcinayo garaadka bulshada ku dhaqan wilaayada mahadsanid rabbaani xildhibaan ka tirsanaa golaha dawaaqiida kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inay ku fashilmeen dagaalka xukuumaddoodu ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah haddaba warbixinta warkan waxaa haya cabdiqaani maxamed murtad ibraahim macalin muuh oo ka mid ah xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya horeyna usoo noqday afhayeenka kooxda riddada ah ee xukuumaddii farmaajo ayaa qiray in dowladda xasan sheikh ay ku fashilantay dagaalka ashhadla dirirka ah ee ay kula jirto islaamka iyo muslimiinta murtadkan ayaa tusaale usoo qaatay dagaaladii lagu ciribtiray maleeshiyaadkii kooxda riddada ay kusoo daadisay gobolada dhexe gaar ahaan dagaalkii caws weyne oo boqolaalka askari looga dilay murtadiinta isagoona guuldarradaasi ku eedeeyey murtad xasan garguurte murtadkan oo si hadlaya ayaa sheegay in kooxda riddada saraakiil badan oo muhiim u ahaa ay kaga le-deen dagaaladii dhacay labadii sano ee aynu soo dhaafnay markaad awooddaada adiga ogaato markaas kadibaa maaragtay la xisaabiyo ayay ahayd madaxweynuhu inuu duulo laakiin waxay noqotay howl isaga uun ka bilaabatay waxaa la tegey meesha la yidhaahdo muxuu ahaa coos weyne waxay ka dhacwo aragtay hal maalin dhallinyaro yaryaraa inta la soo ururiyey imaaraadka maaragtay tababaro ay ku bixiyeen markaasaa waxaa loo bixiyey magacyo kala duwan oo abu cubayda iyo khaalid bin waliid iyo inta loo bixiyey waxaas aa meesha la geeyey markaasaa weligiisba maaragtay cunuga saddex bilooda maaragtay tababar la siiyey maaragtay shalambooda laga keenay weligiisba xabad intaa la eg ma arkinba haddii wixii dhacay markay arkeen ayagiyaa isbuurtay ayagiyaa maaragtay wixii sameeyey cid loo raacayo male qof loo qabtay maaragtay adiga Ee, dagaalkii laftiisana maaragtay qalbi ahaan dadku waa rabaa madaxweynuhu hormuud waa ka yahay laakiin sida loo qabanayo aniga waxaan isleeyahay dhaliil badana maaragtay aa ka jirta runtii saraakiil micno lahaa horta meesha aa ku dhintay Ee, wixii la rabay in la qabto waxa ugu muhiimsan waxa waaye ciidanka wuxuu u baahan yahay saad dhammaystiran marka ciidan laga hadlaayo dadka aan la diriraynana waa argagaxiso caalami ah haddii awood badan waa macnaha inaan yasna ma aha shabaab waa shabaab inaan marka waxay ahayd sida uu maaragtay ugu saxsan inaan ula dagaalanno waxaa arkaysaa nin maaragtay eh, ganacsata ahaa oo waa hore ugu dambaysa ciidanka aad- aa ciidanka loo dhiiba saadkiya waxaa laga yaabaa in siyaabo kale loo maaragtay masqo oo ciidankii lamir hadda waatan aad arkayso ee warbixino lasoo saaray oo laleeyahay ciidanka saadkiisi kuwii maraykanka maaragtay eh, danab loogu talagalay bal danab oo maraykanku lahaayeen haddii la masqumaasuqo ciidamadii kale ee soomaaliyeed maxaa u malaynaysaa micnaha waxa waaye waa waxa meesha ka jira waa wax aad u culus ka xoogaa habacsanaan weyn ayaa ciidan ka jirta niyadjabaa ka jira waxaana ugu wacan maaragtay eh, xaaladaha jira marka dagaalkii ee lala geli lahaa shabaab ayagina fursaday u noqotay cows weyne wixii ka dhacay iyo niyaday ka heleen meelaha qaarkood xataa istiraatiijiyada marka laga soo bilaabayo dhuusmareeb iyo dhinacaas uu madaxweynaha tegaya meesha la yidhaahdo ugu dhow meesha ugu dhow waxa waa basra waaye basra haddaad dayni la tagto waa ujeedaa geedaha ilaa hadda waa la geli la'yahay oo dagaalka loo durjin waayo waxyaabo badan oo isweydiinaysid ayaa jira markay xagga diga- dagaalka timaado murtad macalimuhu ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda murtad garguurta ay fadeexad ku noqotay dhulboobka ay ka cadadhigatay isagoona sheegay in dhulalka caamka iyo midka ay leeyihiin dadka shacabka laga iibanayo ganacsato iyo shaqaale dowladeed Ee, runtii arrinta ee, dhulka ee, madaxweynaha runtii waxay ku tahay barmadow sababtoo ah kalkan kalkii ka horreeyey dhul badanaa maaragta la qaatay Ee, dowlad kastana badanaa caadiyan dhul horta waa qaadanaysay oo maaragtay si unaa dhul loo qaadanayo laakiin dhulkii ugu ballaarnaa waxay qahayd waxaa la qaatay labada kun afar iyo tobanki shan iyo tobankii xilligii uu madaxweynaha ahaa waxaa dhacday in dadkii dowladdii ay dad muruq leh ama dad markaa xisbiga ku jira iyo madaxweynaha iyo wixii oo dhan dhulkii loo qaybiyey hadda sidii oo kale dhulka fadeexadaa taagan waxaa maaragtay ka dhacay ee, waa arkaysa seybiyaane iyo meeshii dabdamiska in dadkii inta laga qaato ganacsato laga gadayo hadalka murtad ibraahim macalimo ayaa ku soo aadaya xilli kooxda ridada soomaaliya ay ku fashilantay dagaaladii ay kusoo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ah ee wilaayaadka dalka dhanka kalena cadaadisyo siyaasadeed ay kala kulmayso dowladihii gaalada ee tabantaabanayay maleeshiyaadka calooshooda shaqaystayaasha murtadiinta ah in ka badan laba boqol oo ruux ayaa ku dhintay kadib roobab daad wato oo ka daayay dalka kenya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in roobab waaweyn oo fatahaado dheliyey ay galaafteen nolosha tobnaan ruux oo ku noolaa dalkaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya waxay ka dhawaajisay in shalay oo axad ahayd dadka dhintay tiradoodu ay gaarayso laba boqol labaatan iyo siddeed qof roobab waaweyn oo khasaare dheliyey ayaa ka daayay dalkaasi toddobaadyadii u dambeeyey halkaasoo lasii saadaalinayo in roobab kuwii hore ka xogani ay ka di'i doonaan dad lagu qiyaasay ugu yaraan boqol lixdan iyo afar qof ayaa ku dhaawacmay halka laba boqol toban iyo laba kun lix boqol iyo soddon kale ay ku barakaceen sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha kenya buundooyin waaweyn guryo iyo kaabayaal dhaqaale oo kale ayaa lagu soo warramayaa in waxyeelo xooggan ay gaartay munaasabad gabagabo u ahayd dowlad sharci ah oo ay iska kaashadeen maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka jubbada hoose ayna ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi warbixinta warkan waxaa haya bashiir muxidiin abu ayman waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana bulshada degmada jamaamo uga dhigneed xaflad qiimo badan oo maalmihii ka horreeyey ay soo faa'iidaysteen duruus kala duwan taasoo gebagaba u ahayd dowlaad sharci ah oo ay iska kaashadeen maktabka dhexe dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dowradan oo loogu magacdaray sheekh cabdiraxmaan xudeyfe allaha ka aqbalay shahaadadiisa ayay bulshada wilaayada jubbada hoose si weyn uga faa'iidaysteen duruustii loogu talagalay waxayna socotay muddo toban cisho dadka ka faa'iidaystay waxay isugu jiraan ganacsatada magaalada odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo dadweynaha jamaame ugu horeen waxaa dadka la weydiinayay su-aalo la xiriiray duruusta iyo kutubtii ay soo qaateen iyagoona helayay abaalmarino iyo hadiyado ku xusnaa weydiimahaasi magacaaga muscab waaye muscab su-aasha lagu weydiinaya kitaabka siirada ah ama al-urjuuz almiiya waxay tilmaamaysaa waxaad sheegtaa maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine uu soo galay maalintay ahayd
maalin isniin ahayd yowm الاثنين
جزاه الله خيرا سؤاشي اللي ويدي وحي هيد ولالك maalintii waxaad sheegtaa maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine uu soo galay wuxuuna ku jawaabay maalin isniinah waa jawaab saxa wuxuuna ku guulaystay lacag shan doolar ah aad iyo aad baan ugu qanacsanahay maclimiinta waxaan ka codsanahay inay noo soo celceliyaan doorooyinka noocan ah insha allah intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey mid ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowrada oo ka warbixiyey culumtii ruuxiga ay ka dhaxleen dowradan sheekh cabdiraxmaan xudayfa kitaabada lagu qaato waxaa ka mid ah laba kitaab al-urjuud alma'iya iyo manduumat alxaa'iya marka walaalayaal labadaa kitaab oo ka hadlaya oo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa in badan laga sheekeeyey oona lagu soo celceliyey marka walaalayaal waa loo baahan yahay mar walba in oo mataqaana waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay dowladaa in noolagu soo celceliyo oo mar walba sidan oo kale in noolagu soo celceliyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo xiray xafladda wuxuuna si gaaraa bulshada jamaama u jeediyey dardaarano kala duwan oo qiimo badan waa markan loo baahan yahay walaalayaal in kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala aan u nusrayno aan u gargaarno aan ku dadaalno barashadiisa waxbarashada aan ku dadaalno aan ogaano dhammaanteen inaan nahay kullunaa ducaad ila allah dhammaanteen ducaad baan nahay waxaa markan laga rabaa in diintii barashadeena ku dadaalno faafinteedana aan ku dadaalno baa loo baahan yahay ha yeeshee nacaskii gurguurtiiyo riddadii gaalka naawilayey iyo kuwii nabad ilaalinta sheegtay ee naxashka soo doontay iyo neekaloskey nabar ma gaarsiinay
kordhinta dowraadka iyo in la nashaadgeliyo bulshada waa arrin muhiim ah oo ka caawinaysa inay cadow u noqdaan jahliga nuurka cilmigana iftiinaya ilaas ay ka dhigtaan waxaana arrimahan ay imaanayaan xilli maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu toddobaadyo kahor ku dhawaaqay inuu xoogga saarayo dowraadka sharciga iyo fidinta dacwada islaamka naydfaashiya isliitan iyo nairobi nagayle iyo hawaashe iyo nogobyar guudkeeda naah injii kuma arkaysaan iyo naag amxaare ah niqaab iyo shareer baan u xidhaynaa dumarka norwey tawxiidkaan nashrinaynaa teer iyo netherlan niiyow kama ogolin naalle iyo heese niyadsami ku diriraynaa faycadagwiye
ugu dambayntii mujaahidiinta jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro cagmarin ah kula wareegay deegaano istaraatiiji ah oo dhaca bartamaha waddanka maali mar kale warbixinta warkan waxaa haya cabdiqaadir maxamed rabaani mujaahidiinta jamaacada jihaadiga nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar cagmarin ah kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bartamaha waddankaasi maali weerarkan oo ahaa mid si aad ah loo soo qorsheeyey ayaa lagu beegsaday saldhig weyn oo ciidanka riddada maali ay ku lahaayeen deegaanka jagraabi ee hoostaga gobolka mubti bayaan sawiro lagu soo lifaaqay oo ay soo saartay mu'asasada azallaaqa ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha cadowga ka soo gaaray weerarkan iyo gaadiid mujaahidiintu ay ku qaniimaysteen weerarkii cagmarinta ahaa ee deegaanka jagraabi sawirada lagu faafiyey iclaamka rasmiga ah ee mujaahidiinta waxaa kasoo muuqanayay sideed gaari oo cabdibilayaal ah iyo gaari nuuca gaashaaman ah oo laga qabsaday ciidanka maali hubka ay mujaahidiinta nusratul islaam kusoo furteen camaliyadii jagraabi waxaa ka mid ah afar boqol afar iyo soddon sanduuq oo rasaas ah qoryaha dhashiikaha ee gaadiidka lagu rakibo iyo tobannaan b k m ah jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa ah jamaacada jihaadiga ee ugu awooda badan mandiqada saaxilka qaaradda afrika waxa ayna ka dagaalantaa inta badan dalalka galbeedka afrika sida maali burkina faso niger togo benin iyo avricost walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu